gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle iyo kormeerka seeda isbitaalka guud ee degmada jalalaksi usoo si hooseenka kuurgalay xaalada bukaanada daryeelka caafimaad ambaahan ee isbitaalka lakala tacaalo hana soo anbadan danyar iyo barakacyaal abaara iyo olaada saameeyeen oo ambaahan ku warqabow gaare waliba saas oo kale hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliyeed ee sodma iyo deegraashan ee deersaday boqolaalo qoysas danyare ee ka jiraan kamamka degmada iyo dadka magaalada haansho aan ka dabarka daron ankooreen gudoomiyaha degmada jalalaksi nuur dheere iyo weliba ku hadlay deeqda shalduban ee hay-adda soodma iyo hadeersadi muhiimadii markaas indhata dadku ku faa'iidaysadeen waa idin sugaynay abaar badanna waa aragtaanoo abaar badanna waa jirtaa agaasime hadda ka hor waxaa malayha anoo gabar coos cunayso ii sheeg inaan anoo la oyna inaad aragtaan malayha maantana ii sheeg abaartii mid ka sii daranaa jirta dadna biibaxa halakayso dadna beeray ku nool yihiinoo xoolaalay waaye dadka hadda deegaankan oo ama dagaalamo ii sheeg oo macawiisladayda ay ka dhalatay waxaa waaye dad xoolaaleya beer beer ku nool waa marka beerkay ku noolaayeenna abaaraa laysayo oo dhibaatada ka jirta adaa arkaya dagaalka aan ku jirno waxaa waaye saddex waxaa jirta saddex abaara oo saddex masiibaa jirta laba masiibo ka mida waan haysaa waa abaar waa dab waa col abaarta iyo colkiyaa nahaaya dabkiyaa naga maqa masiibo dhiman oo dhinaalaheed inayna jirin waa fila marka gudoomiysaan wax kaaga barannay annagoo intaan dhaannaa wax noo soo dhiibi jirta bulshadiioo abaaraysan oo col ku furan yahay waatanaa ku soo dhowow ciidamadii mujaahidiinta meel gaara ay kugu faysan yihiin waa ku sugayaan raganimaaba samayso haddii meesha ugu samayso furuntii colka ka dhawaayay haddaa noogu timid ninkii colka maalinkii dagaal aad ku jirto ninka ku yimaado ninka kale wou kaaga sokeeyaa marka sidii aad noogu timid oo saa tihiin saataase waxay u ron tahay qalbigay u roontaha marka gudoomiye waa mahadsan tahay ka dambeyntii gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma maxamuud macalin cabdulle iyo ku hadalay ujeedka la kuleeya deeqday shalduwan ee hay-adda soodma deersadee degmada jalalaksi runtii waa ku faraxsana maanta inaan inta joogo xoolaha aan keenay oo hadda maanta idinku simay oo raashin runtii waa sokor bariis iyo timir iyo saliid intuba isugu jiro laakiin kii laydinkugu tala galay ama dhammaa ma ahan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ku laaban doonaa muqdisho anigoo indhahayga buuxsaday anigoo idin arkay waana soo gurma doonaa haddii ilahay yidhahdo insha allahu tacaala waxaa laydinka rabaa inaad idinkuna aad cadowga iska dhicisaan runtii gobonnimadu kama horayso in cadowga layska dhiciyo waxaan mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad u mahad celinayaa guddoomiyihiinna runtii guddoomiyuhu aniga adduunka waxaan ugu jeclaa waxa layga soo qaado inay dadka gaaraan guddoomiye nuur dheere wallaahi inaanan hortiisa ka dhehaynin dhowr maro wax iga soo qaaday isagaa ku soo dhibtooday waddaduu soo marsiiyey amni ima weydiiyo waxba ima weydiiyo haddana dadkiiyou halhal u siinayo mar kalantood ila soo socodsiiyaa runtii waana ku faraxsanaha waana ku mahadsantaha guddoomiye garabkiinaan nahay haddii la yidhahdo wasaaradda gargaarka oo runtii cabdifataax iyo tiimkooda runtii mar kastaa hadda maalin dhaweedaan u malaynayaa markuu yimiday oo halkan ka hadlay isla markii way soo waxiyo wuxuu yidhi dadkii ayuu ka haystee maxamudow imaad marka qaraabadaydii gurmadku wuu soconayaa cid allaala annaga ummadda soomaaliyeed oo dhanaan loogu talagalay inaan u gurmadno ha joogo xuduudda jabuuti walaalaha aan nahay ama ha naqato xuduudda kenya intuba abaaraa ka jirto waana u gurmanaynaa dadka danyarta ee ku faa'iidaysaday deeqduun raashinka iyo tan way bangataa tayo kukamaarama doonaan baahiyo fara badan oo horey aan hayti